magaalada hoose dadaalo dhib badanaa ka jira haddana kuwa laba shabeer sheeganayo maamul oo qariban ah ayaa haddana iyo mooryanjiril baa dagaal ilaa mudooyin ula jirnaa aad iyo aaday macnaa xoogna soo saareen saas ay tahayna alxamdulilah guud ilaahi waa naga siiyey shalay u dambeysha dagaalaa ka dhacay caamiladu iyo guuba dhexdooda alxamdulilah annaga dhinaceena naanta nishaci oo markaas goobyaal ah iyo laba dhaawac ayaa na gaaray labada dhaawacna daar isbitaal ku dhintay allah naxariisto waa ahlujanaad dadka dhaawacna allaha caafiyo maxaa yeelay guul weyn waa ka gaarnay iyagoo lix kijni ka wata ilaa afar caato iyadana macna ciidamadii militari oo goobaala ku jiro hogaaminaya nin layihaaho goobaala ku xigo marka marna tiknikadii dawladda lagu garaaca marna maamulka shabeelle tiknikiisa lagu garaaca laagsaas annagaa nahay dadka welwelaya dhib jarabka siinaya mami go-aankan waa qaadanay ilaa jubar ayna yeelin dagaalkaasi khasaare intee leeg ayuu geystay dhimashiya dhaawac intuba annaga labaa naga maanta halaa naga dhaawacnay dagaalka waxuu bilaabay hal saac ilaa sideed saac ayuu socday marka si keli saac ayay nagu soo weerareen alxamdulilah isla markaas halaa naga dhintay oo dhaawacyaan waa naga dhaawacnay kadibna dadkiina soo weeraray laba laba tigniko iyo laba xaasin mutiin alxamdulilah jab iyo halaaya meesha la kulmeen waa ka carareen waa iska dhe waa iska dhiceen ciidamada marka dhaawacii dhaawacii markaas nagu dhacay hal ayuu ahaa iyo hal dhimisho ah dagaal labaad markii nimankaan la raacdiyey labada tigniko iyo labada caasi ciidanka hore la raacdaysay ayay waxay yimaadeen ciidamo kale oo afar tignika wata oo ka yimid dhinaca sharambuud ayaa dagaaladii kasoo qayb galay oo goobaalay wato ciidamada cusbuuta saddexaad sheeganaya oona qabiil u dagaalamaayo marna u dagaalamaayo amirjigil ahaan marna u dagaalamaayo laba shabeel ahaan marka alxamdulilah dagaalkii markaas uu shan saac xoogsaday kii dagaalkii labaad annaga ala nagu dhaawacmay ayagana markaasaan ilaahay miidaas naga siiyey la-dii tignikooy maclum waxay wateenba way ka carareen miid ay ka carareen ilaa shan ah shantii miidna alxamdulilah saakito odayaal kale oo labada qabaail aan ka tirsaneen ayaa maanta ku wareejinay caasa ku yimid shanta miid wixii dhaawacay la carareen in wixii kale horta aniga masheegi karno laakiin shan miidii saddex hore aakay ah ayay ciidamada qabsadeen ma gartay waan gartay gudoomiye maxamed cusmaan yeriso deegaanada shalay uu dagaalkaas sidoo ka dhacay yaa gacanta horey ugu hayay ma idinka ayaa gacanta ku hayseen mise ciidamada kale markii hore ayaa gacanta ku hayay number konton ilaa meesha yidhaahdo ceelmariyow laakina dagaal iyo dadaal dheeraad ah ay deegaanka sameeyeen iyo ciidamada deegaanka waxay ku guulaysteen ilaa ceelmariyow inay qabsadaan marka markii laga qabsaday hadda rabaal celin ayay rabeen inay qabsadaan waa laga diiday deegaanka ka diiday haddana barigii ay ciidamada deegaanka la wareeyeen sidooda u joogaan haddana nabadgelyaa ka jirta barigii ay macnaa inay mar labaa qabsadaan rabeen oo suurageli weysay ayagaa sirdiskooda iyo orkanaadii midkooda ka cararama karta waan gartay gudoomiye maxamed cismaan yiriso dagaaladan in badan way ku soo noqnoqdeen gobolka shabeellada hoose maxaa idin xal ah iyagana u xal ah maadaama gobolkii in badan dhibaatadu ay gaarayso dadka shacabka deegaanadaasi aniga waxaa noo xal ah cidii macnaa lagu soo jooshay dulboob ah inaan iska dhicno waxaa diinta waxay dhigaysaa xirahaada iyo xoolahaada ninkii ku yimaado inaa la dagaalanto iska dhicisa diinta dhigaysaa annaga waxaa nahay dad xiro iyo xoolahooda loo yimid oo lagu soo weeraray dad kun iyo afar kun iyo shan boqol kilometer ka yimid gobolkooda nabadgelyashay inay na gumaadaan marna miyiran jibir intay nooshahayna dagaalkan waa soconaa intay ayaga dhexdeena qora ku wataan ama awood dulboob ay sheeganayaan dagaalkan marna ma jinsanayo taasaan usheegana xal kale ma jiraan jabti yaraaye la kulmi doonaan ilaahay hidigiisina jabti yaraaye la kulmaayaan deegaankan waa israacadii jibirka nooshahay dagaalkan ma joogsanayo ilaa ayaga ay ka baxaan ama isdhiibaanaaye maxamed cabdicasiis salaad wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay